rabaa inaan arrintaas si faahfaahsan oo kooban aan uga jawaabno saxaafadeeduna ay ku saabsan tahay nambar on waxaan rabaa inaan idla socodsiiyo ninkaani wuxuu ahaa nin ka soo galay kooxda al-shabaab ama alqaacida afar iyo tobankii bishaan isla mar ahaantaasna isi soo dhiibay baaritaanna uu ku socday waxa uu yahayna in la xaqiijiye la rabay wuxuu ka soo galay degmada wallaweyn wuxuu soo gaaray afgooye kadibna halkaas ayaa laga soo qaaday wuxuu watay qori aakee ah iyo bastoolad uu asagu kala soo fakaday kooxaha al-shabaab ama alqaacid runtii waxaan rabnaa inaan ninkaa runtiisa idii caddayno ninkaasi ma ahayn nin ka tirsan hay-adda nabad sugidda ninkaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa cali cabdi xareed maalin ciidamadoo aad u fujugnaa oo weliba muddo badan arkaayay oo muxuu ahaaye mar walba arkaaya uu ku soo noqonaya saaka mar kale mar hore ayuu yimiday halkan wuu noqoyey kadibna wuxuu isku soo rakiibay waxyaabaha qarax ciidankii dambe oo uu u yimiday baaritaanay ugu dhaqaaqeen markii la yidhi hala baaro askarigii markuu xaggiisa u dhaqaaqeen ninkaanu wow carar wow booda gadaalo u booday ciidanka albaabka hore ee nabad sugidda waardiyey ahaayeen isla markii ninka askariga wuxuu yidhi war ninku qaraxuu wadaa waa laga taxadiray isla markiina wuu isqarxiyey